asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waanoo wanaagsan idilahaantiba dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kasta inoo maqlaysaanba kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis ayaad ka dhegaystaan maalinimada arbacada ah saacaddu marka ay tahay sideedda duhurnimo ku-celiskiisana waxaad maqashaan saddexda ama sagaalka habeennimo mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa maalinimo arbaca taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha sideedaad sanadka laba kun toban iyo toddobo barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta alaaba waxaan kaga hadalnaa suugaanta nuucyadeeda kala duwan sida loo isticmaalo iyo dhaqanka oo aan dhisna meesha ka marnayn maantana waxaan ku egeynaa dhegeystayaal qaybaha kala duwan ee suugaanta soomaalidu oo isticmaasho inkastoo soomaalida adduunka lagu aqoonsan yahay inay tahay bulshadii hadalka iyo gabayada haddana soomaalida ayaa gabayadeeda waxay u adeegsadaan dhinacyada kala duwan sida wadaniyada ammaanta jacaylka dooqooda ay mararka qaar ku muujiyaan tix gabay ah baraanburka oo ay caanka ku yihiin gabdhaha soomaaliyeed guubaabada iyo wax la midka ah wadaniyada ah ee baaniinta soomaalidu ay ku cabiraan dareenkooda waxaa ka mid ah gabagan oo uu tiriyey sayid maxamed cabdilla xasan xilligii ay ishayeen gumaysigii ingiriiska
xiin hawlahiyo heega curaan hogow daruuraale hirdoogliyo caleen habaasha iyo habaata ciid baale maal hooray ciir laga hanfaquu sibeen xagaagaale haraahadiyo goora iyo heeshiraabag baale qundheelala agoobtiyo hilbiyo hawlyar aadhi baale hayiidnimo wax laagu qaato iyo ku hinja awrbaale habaaqliyo haraadiyo kulayl holoon abaaraale hagii hagii hurriigu duulay iyo hogoo kaliil baale markuu hadowga geedaha engegow horaa shoqil baale hergagoo hadhiyo raaxaale hawo iyo hilow gacaalah iyo huruud nafdoombaale infiraarin loo kala ordiyo hunuf dareenbaale lugi waa hiriishe hamiyo haabisineefbaale hadiyo haldharooriyo hububkamaanbaale gurguursamaadahi haabayiyo hogogufdhoodhaale hafaqbooday iyo hootankiyo habaasa buubaale hembiriirsi meel foga magaan hiriirifleyaale hadduu nadigu haraa ku dhigo hawis xaamarbaale hanta toobo iyo boobto iyo heshi guuluf baale hamham iyo hisiga reenka iyo huguuna guutaale hanaf weerar iyo qaylo iyo huruf colaad baale heeraa in laysuraabixiyo heegan diirir baale hireey iyo wiray maalintay haduuma joogtaale hadaa qabiilnimu nimaan lagu holayn baale aarsoo hirgoodiyo dabiyo hugun rasaas baale habaaska hay hanqaaraha dhacsiga hiboona geesaale hadhiryaale aan dhiiran iyo hadis fuulay baale inaad luquunta hogaamisiyo hogaasho ciilbaale nesiyo habeen aakhiriyo hibaasho magbaale hakaa la ego ninkii lihiin hoyaad shaale ho iyo xaku iyo hiib ninkii hawl kargaalay baale halaako iyo laandeyr ninkii marin habaabaale hinkii iyo habaar waaq ninkii huray astaad kaale hargamooyin iyo ceebnikii guruu hoyaadaale xidhiidnimo habboonkeed nikii lagu hirtaabaale hadal xumoona goowe hoodle iyo horeenta hawlbaale eegaahin loo kaco arlada habiilaan baale qorilaahin loo jeesadiyo ha jircoole maale hawiyaada naare dadku farhanji haystaale hab wanaagsan heensiyo fardiyo haybad iyo luudhi hadiyo deeqaho iyo wax dhiib horaan la geynteeda haddaan quruxsan hashaar gobaad hodoon dariiqaale hadaal runaa daraawiista iyo weli hanuunaale rag seeray haadkoo waxgigay heego diiriirteeda kuwa diinka hoyga oo noqdiyo hanaad shirshooraale halmadow higaadiyo qur-aan hay iyo wow reeban hanaadnimiyo hoyaala gabay heyi iyo maanfo nin kastaa naftiisa ha hafro ee hoda aaniga wele wixii habaan ma kerteena iyo hana mashnagaale wixii habaan xabuusheeda iyo holif daadawaale garun guriya habaryoonis iyo hereer ninkoogaale arsi beena cuududa waxin ciise dhaamal baale haraaguraaya muuse carii hodhin jiray baale hadduu hawrku heeryada karido hogayaara baale ilmaa quruuna gaada buusaygii haysan jiray baale ciisahaa baktiiga hiigay iyo haqay midgaan baale huraale caali jaamaciyo huluq dameer baale hulqihii barbaari soo baxdiyo hogay dumar baale har laysku hayraami iyo halaalax muraale hamuunaan damayniyo hunguri lala hadaqayo ambaada iyo huubada markuu halahowga leefayo warsaan geligu haybtooye iyo horoor dugaag baale
marka laga yimaado gabayada wadaniyada ah waxaa jira dhallinyaro gabayada oo dareenkooda ku cabira dooqooda jacaylka iyo cidda ay markaasi doonayaan inay la wadaagaan jacaylkooda sida maryamo xurmo aadan yuusuf oo dooqeeda ku cabiraysa tix gabay ah iyo cidda ay doonaysa inay nolosheeda la wadaagto abaargeeda xaaqdiyo hadday gubayo beel gaadho oo geela iyo xoolihii gaaja hoganayso gaagga guunyadii hadhay haddii guule madar siiyo oo hogol gangiman hawd guntii socoto soo sheegto oo geedi dheeriyo hayaan ooshu wada guurto waxay gebidhaclaysaba hadday dharabka soo gaadho oo gumaradii naaxdo oo guulo laga gaadho ninka goob abaareed ku hadhay sow ma garabeelin anna gabayga waxaan uga socdiyo gibisha aanqaado aangalo amuuraha dahsoon guulo iidankiiye guyaal iyo guyaalbay raggii gabadh ilaaqdeene oy gaari dumar iyo indheer garad ku sheegeen wax badan bay gudeenoo socdeen goor habeendamahe wax badan bay guhaadeen naftoo guri la dooneene wax badan bay geyiga socod guclaa abid ku gaadheene anna maangundhada taabtoo tayda garab taago astaamaha gadaal iigu xidhan maanu galo haatan anigoon giriifayn allaah goorna iidankiisa guur iyo haddaan galo amuur guulle ila maago anigoon gariifayn allaah goorna iidankiisa anigoon aqoon gaamudhiyo haysan gacan weynba garaadkayga waxaan sheegayaa kii iga ilaaye geesi soomalaabtaa haddana dhagara'aan geysan oo kitaabka gacantiisa midig gelin ka saaraynin oo guda sakada iyo salaad sadaqada aan goynid sadaqada aan goynin giddigood farriimaha allaah ruuxu gudanaya midaan gacanta ii qaadin oon ina guhaadaynin qashiga iyo biilkiyo midaan samaha goynaynin gabankiisa midaan aabudhiyo ganaf ku taagaynin anna aan guraabbaas xun iyo gubayo ii geysan midaan goor kastaba cabasho iyo cadho gariiraynin gabdhaha deriska iyo kuwa dalkaba midaan ku gaafmeerin midaan oday gotiyo aan ahayn gaban guryaa jooga oo midaar galaal iyo lahayn iligyo geyrgeyran oo guda abaalkayga oo qiraya guushayda oon igu guhaadayn waxaan gaadhi kari waayo oo dherarka aan gaabna xigin guudna iga dhaafin oo aan baruur lagu galladin caatana u godanin abris iyo gungumo iyo midaan gudaha aarjiifin garaadkiisu ruuxuu hagoo aan la gudhinaynin midaan toban godoo kala geyiya galaba meel joogin naanayse gaariyo midaan ceeba lagu gaafin gabannada agoomaha midaan goosan haragooda tii gacanta saydhaba midaan daba gablaynaynin guud ahaan addoommaha midaan wada giriifaynin anna boqorad guulaysatiyo sama i gaadhsiiya
gabayada ay tiriyaan soomaalida waxaa qayb ka ah xilliyada dadka reer guuraaga ah ay u saan tagaan meelaha ay markaasi doonayaan inay u guuraan dhibaatada ay kala kulmaan socodka dheer oo ay sii maraan sida abaancareys ciise kaarshe allah u naxariistee oo tixdan gabag ah ku cabbiraya xilli oo u sahantagay reerkiisa dhibaatadii uu la kulmay sidaan guuraha u wade cabbaar goortaan gurdamay hurdana aan siinin gana gaduudkii waaga iyo salaada galac ku tiri aniga oo gaajo qabo gamaanyadu saayi tahay fulayga gebi rogtee intaan dhuuqsaday guntiga guluf waataan la kacay harkii oon geesna jirin hadduu soo galay gundaha geed hoostii baan gabbaday dhuunyaalaa igu gabyiri go'doon weeyee carradu ilaa waa guuldarre ee cabbaar anigoon galgalan haddiibana waysgadiyey waxaan galay galab caraaw kabtayduna way gabtoo ilaashkiibaa ka go'ay gacnaha anigoo ku sido markaasna aan gaabshay socod gabalkiiba igu dhacay waa ii guurihii labaad cabbaar goortaan gurdamay gufaacadii roobka iyo geedaha ii soo carfiyo naqii waatuu i galay ilaa waa goobayee go'ii baan saartay geed ka tiga warankaan la baxay dhulkii baan ciid ka guro goddheeraadaan ka qoday aniga oon gaarin weli calooshaydaan gocday oo haddiibana waysgadiyey cabbaar goortaan gurdamay habeenkuu gelin dhaxa a gantoob loogama noqda ee gugucu meeshuu ku dhacay guntii roobkan u tegey harraad bay gubahayee biyaha goortaan dhex galay gacalo anigoo u qaba qurqura gawdaan ka suray waa gacan weeyahay ilaah ninkuu guulayso dhaho talada waa kii gartee geed baan guudka uga baxay saawaa gaajaysnahae midhaha goortaan ka guray haddii aan gows ka dhigay garoorkii caanihiyo waxaad mooddaa gelleey calooshiibaa gigtiri sahay meel gaara iyo guntiga qaar baan ku riday aniga oo guushi wada salaadii waysgadiyey go'doonkan soo marana garmaaman kaga baxay oo ciddii goortaan u galay gaadiidkan soo qabtay oo reerkii geeddaan u raray habeen guul oona iyo gesiin iyo galab caraaw naqii goortaan ku galay dhulkii geedaha lahaa habeen guul oona iyo gesiin iyo galab caraaw naqii waataan ku galay dhulkii geedaha lahaa guriga goortaan ku furay intaan gaawaha u culay geelii baa ii godladay ratigu waa guuxay oo qaalmuhu waa goojiyeen waagay gaaladu fadhiday maroodaan gaadi jiro ilkaha goortaan ka guro koontarabaan baan ku gaday intaan goobeeya hilibka waan waa joogi jiray dhul baan geedaha ka gubo galley baan beeri jiray giir iyo waa raacay geel surweel dabagaaba iyo intaan koofiyo gashaday wakhtigii gaardaan u kacay harkoo soo galay gundaha gabeeta intaan la baxay geshiisha la igu riday gedisken yaan u tegey gaabiya waa saaray garab kolkaan gaariga ku riday guriygee waa i yidhi gol haadaamiyo gobaaguugu iyo gelaf dhaxdooda gareer baarsaa korkeeda intaan gowlaha ka xidhay gabdhaha waa koodin jiray adduun lama gaari karo naftuna waa kedisa baasmowdkuna waa lama gafaane ilaahow noo gargaar intaa waa gogoldhig iyo garaadkan ku hadli jire ga'dii kale waxaan lahaa ayaantan waa gabbaday geeraarkii ma aanan gelin lamoodyay inaan gurnahay cirkoo soo gootay iyo gufaaciyo galangal roobgal iyo goof biyo galeen ganaana aan go'id lahayn gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa sidii awrgaroy ohoo micidu ay tahay galool gugaangee lagu daro qaalmuhu goobali yihiin kolkii uu gororiyaba guuxiyo aan qabin gulgulo sidiisiibaan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa hal geeloo gacalisa guhogadii kuu dhasho ilmihii geed laga gesho caanuhu ay gubahayaan gaawaha loo qaatay oo haruub laga soo gengimay sideedii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa giirkoo soo daaqay gubad guweyn guulahay u riday galbaday oo geesa lulay caanuhu ay gubahayaan aan cuudkii goosan karin gabalku intuusan dhicin goobtoo wiilihii gabbiyey sidiisii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa sidii wiilgeel jiroo aan weligii guursan oo gacala aad ugu qabo xalay loo keenay gabar sidiisii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa gurwaa arigoosan oo gabbal duurka ugu dhacay gaboodoo qoorta guray sidiisii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa gulgula weynaha libaax ku dilay galaf qaalin goray ku guuxayoo gembiyey guushayoo aan loo gelayn sidiisii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediyey haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa maroodiga gacanta dheer gantaa lagu soo ganoo gammuun kaga dhacay garbaha mariidkii gaaray oo gagabay oo gegi fadhiya sidiisii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan gaadii kale waxaan lahaa baabuur guurayn hayoo gabbiinada gabar gasho shufeerku u gudub u wado marshadu ay kaarto tahay matoorku inuu gubtiyo gadoonkaabiga u yahay sidiisii baan gurxamay gaaxdii baan soo gediye haddaad gaaja u qabteen maad godolkii iga gurtaan
dhinaca kale soomaalida ayaa waxa ay gabayadeeda u adeegsadaa inay iskaga reebaan waxyaabaha markaasi bulshada ka dhex jira oo ay awaaniinta gabaydaahi doonayaan inay bulshada fahansiiyaan xumaanta shaygaasi iyaga oo markaasi tix gabay ah ku cabira dhibaatada uu shaygaasi bulshada u keeni karo sida abwaan maxamed cilmi dhiciisow oo tixdan gabayga ah ku cabiraya dhibaatada uu qaad ku leeyahay wow looxa lagu dhigaa wanaag baa lagu socdaa wargees waa la akhriyaa weynaha waa la waxidaa wowgee kale waxaan lahaa beryahan wah sibaa i helay waayahan waan maahsanaa sibaa wahan laygu furay warkayguna waa yaraa wowgee kale waxaan lahaa wakhtigu wuu haadayaa waayuhu waysgurahayaan wed baa loo sii socdaa wadiiqadu waa dhowdahay wowgii kale waxaan lahaa wacdiga weeleeya oo waanada qaatoo dadyow salaadaha waajibkiyo waysada ku aroora oo waaqaa weynee baryaha wowgii kale waxaan lahaa qur'aanka la weheshadiyo waxyiga ku hanuuna oo watiin albaqriyo ancaam waleyl aliflaam sulsilad wasaafaad iyo sabiyo wanajmi idaa hawaa iqriyo waduxaa ku wirad waduuruum iyo luqmaan weylun iyo alamtariyo walcasriyo suuradaha wax joogiyo waayo tegay wax soo jeeda aan ka tegin warsan sheegaal ah ee is iyo aakhire wadacay warkooda addeeca oo waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aruura oo waqaa weynee baryaha wowgii kale waxaan lahaa adduunyadu waa wareeg ayaamiya wayska wiig wegere waa saacadiyo daqiiqada wada ordaa mar bay ku tahay wadaay mar way ku wareerisaa mar way kaa wada tagtaa mar waa ku waasax iyo walaala midaa tihiin mar waaxyay kaa jartaa waswaas bay kugu riddaa walaahow iyo la yaab warkuna waa kooban yee waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aruura oo allah weynee baryaha wowgii kale waxaan lahaa naftani waaraanti ma leh ninkii shalay wiil ahaa wadaamaha saarsan jiray cidna aan ka waaban jirin maantuu waa yeelyahoo muruqi weydoobayo itaal yari wiiqdayo wixii u haraa yar ee waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aroora oo ebbaaweyn ee baryaha wowgii kale waxaan lahaa waagii u horraysay ee aadmiga loo waqlale dunida lagu waariyee warasiyo loo yeelay uun weynuhu waxa uuna yidhi jin iyo insi wadarahood wax dheefka ma doonayee waxaa loo uumay waa in ay ani iwaxidaan warkuna waa kooban yee waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aroora oo ebbaaweyn ee baryaha wowgii kale waxaan lahaa welwel haynaga haree waajibkoo idil gutoo waqfoo sadaqada baxshoo wardiga ku tasbiixsadoo wasiilada khayrka daya warkuna waa kooban yee waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aroora oo allah weynee baryaha wowgii kale waxaan lahaa walaalaha aan jeclow wacyigii aan soo wadiyo warkii waan soo afjaray weedhii waa iga dhan tahay intaan soo wariyey uun waduud haynagu anfaco warkuna waa kooban yee waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aroora oo allah weynee baryaha waysada ku aroora oo allah weynee baryaha
guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gebangabanaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis ayuu inkaga imanayay barnaamijkan kiisa xiga insha allah intaan mar kale dib ugu kulmayno waa alcadaalo oo barnaamijka idiin soo saaray idinlana socodsiinaya oo idinla nabadgeliyo
yaadubisami kugu daawado duqayga iyo kagaya isku dara dalkii aan lahayn diniga ahaa doobdabiyo dibigu wuu kaciyo waxku daara iyo dalanka aan lahayn yaa nabadda woy dabkaa kaaga shida dalkii aan lahayn diniga ahaa doobdabiyo dibigu kaciyo waxku daara iyo dulanka aan lahayn yaa nabadda woy dabkaa kaaga shida yaa dooyadhee ku dalxiisiyo sida dhalandhalkii dada kugu yidha dhaqay kula hargala yaa dooyadhee ku dalxiisiyo sida dhalandhalkii dada kugu yidha dhaqi kula hargala yaa ducaysane cudurada waxdila daah inooga xidha yaa ducaysane gajadiyaadu dhiga duunya kaaga dhaqaa yaa ducaysane in wax duraadama daya kugu yidhaa yaa ducaysane xarir kugu dado dah kugu sharaxaa yaa ducaysanay dargama iyo webi degma kaaga dhigaa yaa ducaysanay dargama iyo webi degma kaaga dhigaa ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا duubisami kugu daawado duqayga iyo kagaya isku dara yaa duubisami kugu daawado duqayga iyo kagaya isku dara dalkii aan lahayn diniga ahaa og doobdabiyo dibigu wuu kaciyo waxku daara iyo dulanka aan lahayn yaa nabadda woy dabkaa kaaga shida dalkii aan lahayn diniga ahaa oka doobdabiyo dibigu wuu kaciyo waxku daara iyo dulanka aan lahayn yaa nabadda woy dabkaa kaaga shida siyo sida dhalandhalkii dada kugu yidha dhaqi kula hagala yaa dooyadhe ku dalxiisiyo sida dhalandhalkii dada kugu yidha dhaqi kula hargala yaa ducaysane cudurada waxdiladaah inooga xidha yaa ducaysane gajadiya duliga duunya kaaga dhaqaa yaa ducaysane in wax duraadama daya kugu yidhaa yaa ducaysane xarir kugu dado dah kugu sharaxaa yaa ducaysanay dargama iyo webi degma kaaga dhigaa yaa ducaysanay dargama iyo webi degma kaaga dhigaa ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا ويل سيدا سدا